الحمد لله والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين والصلاة والسلام على النبي المبعوث رحمة للعالمين وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا أما بعد كتاب الأيمان والنذور كتابك اللي حيطبلان من هذا السنن وحوية آرها هي نذرك ayaa xukunkooda iyo tafaasiishooda aynu ka arki doona halkan iyo daliilada ku soo arooray iyo qaybaha ay leeyihiin iyo waxyaabaha ka waajiba dhaartaasoo qaybsan oo afar qaybood ah mid waxa weeye yamiin alkhamuus wa yamiin allagwi wayamiin almuncaqida saddexdaa qaybood baa asal u ah yamiin lkamuus waa dhaarta wakti hore wax tegay ka dhaaranayo qofki inaan waxaa qabo ama aanan qabin ama waxaasi uu sidaa yahay ayaa wallaahi ah wax tegay weeye marka hadduu been ku sheegayo qofku waxa weeyaan waa tii naarta dhex gelinaysa haddii markaa uu run ku sheegayana waa qaybta labaade waa ta loogu talagalay yamiintaa xaqa ah in lagu kala baxo ee uu nebigu uhi walyamiinu calaa man ankara marka yamiin saxiixa waa yamiin faasida oo hayru xaq ah labadaasi waa xagga hore maadiga mustaqbalka wixii ku saabsanina waa yamiin guntamaysa oo yamiin muncaqida la ydhaah iyo yamiin lagwi mid aan guntamayn labadabana qur-aankaa sheegay laa yuaakidukum allahu billagwi fii aymaanikum dhaarta yamiinulagwiga ah wallahi waa caynka wallahi ma aha ilaahay idinma qabanayo walaakin yuaakidukum bimaa caqadtum lymaan dhaarnimo wixii aada uga qasaday baa lagu qabanayaa ka imika halkan aynu u taagannahay labadaba way noqonaysa yamiin lkhamuus iyo yamiin lmuncaqida iyo yamiin lagwi saddexda qayboodba baabun baabu taqliidi fi laymaan alfaajira waxaa la adkeeyey dhaarta faajirada ah qofkiibaa faajirah oo tallaabaya xaqii laakiin dhaartii baa loo tiiriyay isnaadka can cimraan bni xusein qaala qaala anabiyu sala allahu calayhi wasalam rasuulki ilaahay baa wuxuu uhi man xalafa calaa yamiin qofka dhaar mara masbuuratin ay laazimatin qofka wax ku waajibinaysa kaadiban isagoo been sheegaya falyatabawa ha diyaariya biwajhi wejigiisa ha u diyaariya maqcadahu min annaar meeshuu naarta ka fadhiisanayo qofku dhaar beena buu maray isagoo been ku dhaaranayuu dhaar maray dhaartiina waa masbuura masbuurun saaxibu waa mid wax waa laasiminaysa sabriga markiisa hore xabsigaa la ydhaha qutila fulanu sabran hebel garbaduub iyo isagoo xidhan baa la dilay baa la idhaahdaa tii sabirkii xaggan maaha marka waana maxbuus dee marka tanina waa maxbuusa looga jeeda waa laazima waa dhaar qofka wax ku sugaysa qofkii lagu dhaartee dushiisa lagu dhaartayna waa la xidhayaa oo waa la haystaa si kale oo ka dhow haddii loo dhigo macnaheedu waxa weeye dhaar shay ka dhalanayo dhaar wax ka waajibayaan oo ama wax lagu waayayo ama wax lagu sugayo dhaartaasoo been abuu maray maalan waxaanu lahayn buu ku sugaya ama wax lagu leeyo ku deerifaynaya dee qofkii dushiisa lagu dhaartay ama dhig ama xidhno weeye naarta halkuu wejiga saaraya ha diyaarsada buu nebigu uhi calayhi salaatu wasalaam hadduu markhaati beenaala yahayna waa la mid baab fي man xalafa yamiina waa qof dhaar maray liyaqtadica biha maala liaxad qof xoole uu leeyahay si uu ugu goosto kii horun bay sarxayaan can cabdillaahi qaala qaala rasuulu اllahi salى اllahu عalayhi wasalam إidaa طliqa cabdullaahi fii cilmi riwaaya fahuwa cabdullaahi bnu mascuud man xalafa calىa yamiin huwa fiiha faajir faajiratuntii riwaayadan fasiraysa isagoo ku isagoo xadgudbaya oon xaq ku socon buu dhaartay liyaqtadica biha maala mri'in muslin qof xoolihiisi ugu goosto laqiya allaha wahuwa calayhi khadbaan ilaahay buu la kulmaa alloo u cadhaysan maalinta addoommuhu ay aada ugu baahan yihiin ilaahay raali noqoshihiisa ayuu ilaahayna u cadhaysan yahi waa naarun xaasilkiisu marka qof xoolihii buu ku goosanayaa eeg haddii wax lagu leeya uu iska ridayo macnaheedu waxa weeye xoolo cid buu qaadanaya hadduu waxaanu lahayn dad kaga qaadanaya waa isla halkii un faqaala alashcaf ibnu qays baa waxa uli fiya wallaahi kaana dalik fiya aniga ayuu ahaa wallaahi baan ku dhaartay kaana daalika arrinkaas arrinkaasi ciddu ku soo degay waa aniga sababu nusuulka aayadda soo socota waa aniga kaana baynii wa bayna rajulin min alyahuudi ardu anigiiyo nin yahuudiya dhul baa naga dhexeeyey fajaxadanii wuu idafiray faqadamtu ila nabiy sala allahu calayhi wasalam nabigaan u geeya waxaan ku ninkan dhulkaygii u dafiray faqaala liya nabiyu sala allahu calayhi wasalam alaka bayina marka nebigu wuxuu idhi miyaad haysataa markhaati qultu laa ma hayo qaala lilyahuudiy ixlif yahuudigii buu ku mar ma dhaaranaysaa inaad leedahay qultu waxaan yaa rasuula allah asxaabigii baa waxaan ku ihi rasuulka ilaahayow idan yaxlif waaba dhaaranaya ninkani wayadhabu bimaali xoolahaygan halkaasu ku qaadanaya yahuudi dhaarisu soo taaga wuu jiiri faanzala allahu tacaala ilaahay baa wuxuu soo dejiyey ina aladiina yashtaruuna kuwa ku iibsanaya bicahdiillaahi ballanta ilaahay wa imaanihim dhaarahooda hamanan qaliilan adduunyo yar ama lacag yar adduunyo yar kuwa dhaafsanaya ilaa aakhiri ilaaya inay kuwaasi ee aanay aakhiro lahayn markaadaa sababteedu anigay ahayd buuri ninkaasoo isoo weeraray marka xadiidku waxa uu muujinayaa sida cadaaladda islaamku waxa weye yahuudi iyo muslim markay gar joogto waa loo gar qaadi sida dadka muslimiinta loogu gar qaado ayuunbaa loogu gar qaadi oo gaalka gartiisaa la siin laa yanhaakum allahu can aladiina lam yuqaatiluukum fi ddiini walam yukhrijuukum min diyaarikum an tabaruuhum an tabaruuhum wa tuqsituu ilayhim inaa u cadaalad samaysaan waa la idin farayaaba xadiidku waxa uu muujinayaa nidaamka islaamku agjoogsi ma leh iyo lafiya mudaaraad iyo warwareejin soomaalidu waxay idhaahdaan dugsi baa la is ag taagayo hadalka la isma ag taago laba kastoo wax isku qabsada waa muduci iyo mada caleyh muduciguna waa ninka wixii la isku haysta ka faramadhan muddo caleyhiguna waa ninka wixii gacanta ku haya muducigaa marka hadalkiisu khilaafsan yahay daahirka oo u eg nin aan wax lahayn dee wuu ka faramaran yahay waan caddayn keen baa la leeyahay caddaynna waa la yaqaanaa waxayt ma hayo war adigu ku dhaaro intaasay ku dhan tahayba hadduu dhaa ma dhaaranayana waar muduciyo ku dhaaro waa lagu soo celinaya way dhammaatay waxalla waxaa lagu leeyahay maxkamadaha qaanuunka wadcigaa haysta lix bilood buu kiiskaasi soconayaa lix sannadood buu soconayaa waa meel la maalayo waa la lisayaa afar maxkamadood baa isdaba taagan waa riwaayadda uu leeyahay qaanuunka wadcigaah jurhyurh baa la idhaha halka intaasay ku dhammaanay dariiqo gaaban wey ummaddaa ishaysatee iska daba wareegaysa maxkamadaha caaradaa geli leh hadday shareecada raaci lahayn laakiin iyagaa diiday dadka wadanka ku nool ama muslimiinta aqlabkooda iminka shareecada oo way cadaabnaanayaan ilaa ay usoo noqdaan waa xaqiiqo dhaba wey arrintaasina waa midh waxaa kaloo xadiidkuu muujinayaa dhaartu gaal iyo islaamba in la dhaarinayo soomaalida waxay idhahdaan waa faasiqoo laba wayse qabe maxaynu dhaarinaa yahuudi buu nebigu dhaari soo joojiyey ka muslim sheeganaya ee faasiqiina kaba daranba horay baa markaa dhaartu yahuudiga iyo faasiqaba way qabanaysaa wuu indhabeeli doonaa faasiq kasta aade hadduu been ku dhaarto waxa xadiidku uu muujinayaa qofka qowlkiisa inaan la qaadanayn madaxweyne ha ahaado caalim ha ahaado nebiga laftiisii baa la yidhi markhaati keen nebi asxaab nebiga asxaabaha isqabsaday sooma inaan soo marin ilaan xajaad waa balaayo nin baa u bareeray nebiga calayhi salaatu wasalaam oo waxay ku soo degayo ninkii faraska ninbuu faraska ka iibsadayoo dad kaloo dheeraad u saaray buu arkay nin reermihiiho dee aan weli iimaanku ku raasuqi buu ahaao kuwii dambu ka baayacoo ka iibiye dee nebigana kaamaan iibina markhaati keen xuseyme waa kii u markhaati kacaya aduu masaladaa nebigu kama cadhoonine warma anigoo nebi aad markhaati weydiinaysaa ma odhanin wuxuu yidhi un khalaas de waa kii khuseyme markhaatigiisa laba ka dhigay marka hadalkayga maxaa loo rumaysan waayo meesha ma taalo qof acyaanta kamida ama run badan hadduu idhaahdo war waxaan anaa sheegay ma aniga hadda ay rumaysan weydeen maxaaba lagu wada hadlayaaba ku rumaysan mayno e markhaati keenu wey qur-aanku siduu uga digay dhaarta beenta baad arkaysa عن الأشعث بن قيس, بن قيس أن رجلا من كندة ورجلا من حضرموت لبننا يمن تكيم لبضبع كندي حضرمي اقتسم إلى النبي صلى الله عليه وسلم في أرض من اليمن وعيكم من دول يمن كيالة فقال الحضرمي نجي حضرمي قال يا رسول الله إن أرضي اغتصبنيها أبو هذا كان أبيه بقى دعي نكلم كيهرجوه أبيه بقى دعي وهي في يدي gacantiisa hadda ku jirta dhulki oo kala dhaxlay qaal nabigu wuxuu waa halka laga bilaabayo halka laga bilaabaya waxay war ma u ogosh ma ma ogolay dabeetana wuxuu yiri halka bayina marxaati ma haysa ninkan ku doodayo qaal wuxuu yiri la ma hayo walakin uhalifu waan dhaarinaya wallahu ya'lamu ilahayna wuxuu og yahay annaha ardi inuu dhulkaygit اغتصبنيها أبوه aabihii baana iga dhacay fatahaya-a alkindiyu lilyamiin ninkii qoladaa ahaa wuxuu isu diyaariyey inuu dhaarto faqaala rasuulu llahi sala allahu calayh wasalam markaa nebigu waxau ihi markuu arkay kanoo usoo faydfaydanaya iyo kanoo cataabaya oo calancalaya ayaa waxau ihi laa yaqtaticu axadu maala biyamiin qof dhaar kuma qaato xoolo aanu lahayn ilaa laqiya allaha wahuwa ajdam ilaahay buu la kulmaa isagoo cudurka judaamka laydhaa qaba fa qaala alkindiyu hiya ardu wadnaha gariiray kii wax dhacayaoo wuxuu ihi dhulkiisii weeye saacadda laga bilaabo ma judaam baa ilaahay lagu hor imanaya ma karayo judaame dhulkiisii weeye intaasu ku tanaasulay marka xadiidku waxa uu muujinayaa wacdigu inuu door ku leeyo dadka joojintooda oo seeftoo keliya un inaan la marsiinin ama aan idhaahna ee xukunka oo qalalan unaan loo dhiibine waanaduna door bay ku leedahay inay dadku sharciga qaataan ama xumaanta ka joogsadaan ka hor iyo kadib iyo dhaart iyo dhaarta ka horba waa la waaninaya sidaa uu nebigu u waaninaya mar walba calayhi salaatu wasalaam idan qaadigu qaanuunkana waa marayaa nidaamka islaamiga ah tarkiibka iyo tarhiibkana wuu ku dhex wadayaa sida hadiga nebigu ahaa calayhi salaatu wasalaam cuqubada ay dhaartu leedahay buu xadiidkanina nooc kale ayaa uu soo sheegay can wail bni xujrin alxadrami qaala wuxu uhi jaءa rajulu min xadramowt warajulu min kindata ilى rasuuli اllahi faqala alxadramiyu ya rasuula اllahi ina hada galabanii calىa ardi kanat liabi dhul aabbahay lahaabuu ninkan iga qaaday bu faqaala kindiyu waxa uhi hiya ardii fii yadi asracuha dhulkani waa dhulkaygii oo gacantaydu ku jira anaaba beeraba maxaa loogu wada hadlayaa waa dhulkaygii gacantaydu ku jira gacan ku-hayntaasina waxay sheegaysaa milkigaygii inuu leeyahy anaaba beeraba laysa lahu fiiha xaq xaqna kuma leh nagtuu xarfiyey faqaala nabiyu sala allahu alayh wasalam lilxadrabiyi alaka bayina qaala laa qaala falaka yamiinu kol haddaanad haynin markhaati dee dhaartiisaad leedahay marka halkaa waxaa ka muuqanaya dhaar haddaad qaadatana war dambe ma jiro way dhammaatay kol haddaad mar dhaariso macnaheedu adoo xoolay qaatoo kale ka dhiganta milladiiyo iyo maal midun baad leedahay mar haddaad maalkii ka weyday milladaad qaadanaysa mar haddaad millad ka qaadatayna ku quusatay ooyo ku go-wey isagu qaala markaa wuxu uhi yaa rasuula allahi inahu faajirun waa faasiq ninkani aada leeday dhaaro laa yubaali maa xalafa calayh umana aaba yeelayo waxa uu ku dhaaranayo laysa yatawaracu min shay waxalla wuxuu ka xalaal biiranayaana ma jiro faqaala nabiyu sala allahu calayhi wasalama laka minhu laysa laka minhu ilaa daak kuma lihid dhaartaa waxaan ahayn taasina waxay tilmaamaysaa kolka la isku helo garsoorka hortiisa in wax qadafa qofka kale lagu odhan karo ama aan nidhaahna ee duritaana taasina dee waa xaqiiqadii oo la sheegay dee gabadh baa ninkeedii leh waa bakhayl nebigu ma odhanaya calayhi salaatu wasalaam odayga ha xamanin laakiin dee wuu u qiraayo waa kii xalka keenay ninkani wuxuu leeya waa faajir xalaal miirasho male dee waxaan o dhan inuu yahay baa laga yaabaa nebigu ma ka joojinine dee xaq buu leeya inuu sheego ninkan xumaantiisa markhaatigiina deerifayse xaq baad u leedaa tida waa taariku salaad beenaala ah marka duritaan ma noqonayso waa xaaladaha la ogolaya qofka in wax laga sheego si aanu xaq bani aadam u qaadan fandalaqa wuxuu bilaabay liyaxlifa lahu inuu dhaarto falamaa adbara markuu jeedsado xaggii lagu dhaaranaya u dhaqaaqay qaala rasuulu llahi sala allahu calayhi wasalam nebigu wuxuu yihi amaa wallaahi baan ku dhaartay lain xalafa hadduu ku dhaarto calaa maalin xoolo liyaakulahu daaliman si uu u cuno isagoo gardaran xoolo cidi leedahay inuu qaato isagoo gardaran hadduu isu diyaariyo layalqaya layalqayanna allaha caza wajal ilaahay buu la kulmi oo uu la kulmi doonaa wahuwa canhu mucrid iyaduu ilaahay kasii jeedo maalinta ilaahay inuu kusoo qaabilo oo kula kulmo oo kaa raali noqdo aada u baahan tahay hadduu kaaba sii jeedsado maxaad ka faa'iiday dee maalka musiibadaasee leeda dhaarta beenta baabu ma jaa fi tacdiimi اlyamiini cinda mimbari الnabiyi salى اllahu عalayhi wasalam waxaa la sheegayaa tacdiim weynaanta ay leedahay dhaar lagu dhaarto mimbarka rasuulka agtiisa oo macnaha kolkaa dadkii la kala gurayo dhaartii masaajidkaa lala iman karaya jamac baa loo ururin karayaa bacd alcasr baa laga dhigayaa mimbarka agtiisaa la keenayaa kullu hada yusamaa muqalidaat lyamiin aw taqlidaat lilyamiin waa adkayn la adkaynaya dhaarta waa waxyaabaha lagu adkeeya dhaarta oo waxaa looga jeedaa in uun hadduu qofkaasi been watay bal intaasoo dhagax oo loo dhigay inuu midiinu hakiyo way dhacdaa innaga dadka suuqaa isku dhaarsanaya marka mid la yidhaha masaajidkayna keen inuu idhaahdo mee waan iska siinayaa qaarkood marka la yidhaha wallaha mar saddexdaba wuu diyaar garoobaya laakiin marka la yidhaha midigta qur-aankan saar ayay naftu soo qabanaysa soo odhanaya bal waaya si aan gacantu ii go-in marka waa muqalidaad waxyaabaha lagu adkeeyo wey waxyaabaha lagu adkeeyo mana noqonayso khusuubadii iyo dacwaddii la diido dacwaddaa tii masaajidka loo diiday iyo muranka ay leedahay iyo garqaadka garta dabaddaa lagu qaadaya iyo maxkamadda laakiin markay dhaarta istaagtaa mimbarka la keenaya can jaabir bni cabdillaahi qaala qaala rasuulu llahi sala allahu calayh wasalam rasuulku waxau uhi laa yaxlifu axadun qof kuma dhaarto cinda mimbari haada mimbarkaygan agtiisa calaa yamiinin aatima dhaar beena isagoo maraya walow calaa siwaakin akhdara caday cagaaranba ha ahaado wuxuu ku dhaaranaya cadayga kiisa qalalan baa wanaagsan geed cadayga cadayga kiisa qoyanina waa arrin farsamo arrin caafimaadoo lagu sheegay weeye waa qiimo daran yahay farqiga udhaxeeyaana waxa weeye markuu qallalan yahay buli buu yeeshaa jilicsanon ilkaha mudin markuu qoyan yahayna ciridkuu mudmudayaayo bulidiisa bulidiisa ayaan si fiican loo ilkaha u calaalin karayn ama aan usoo baxayn madsilanserkii u daartid kii aamusiinaya mobileka kaa inaad ushido wey waayo nin waliba malaa hoostuu ka eeganaya miduu ballan la lahaa mobilka ninka cashar loo marinaya mobilka iska xidi waayo in casharka laga joojiya marka uu mobilka soo dhaco waayo mashquul buu keenayaa agabkayna wax ku duubaynana wuu dhex gelayaa khalad wey waaya marka wuxuuna halkaa uga jeednaa walow calaa siwaakin akhdara su-aal baad iska weydiin karaysa qaayadani maxay tahy cadayga ka qoyan baaba wanaagsanaaye maxaa kii qoyanaa loo sanifay oo loo calaamadiyey saa daraaddeed baad arkaysaa inuu fuqahadu markay cadayga ku ammaanayaan waa inuu geed caday yahay waa inuu qallalan yahay waa in la qooyaa lagu qooyaa waxaan candhuuf ahayn halkaasay ka wadayaan ilaa hadduu ku dhaarto waxaanu lahayn tabawa'a maqcadahu min annaar wuxuu diyaarsaday sallaxday naarta meeshuu ka fadhiisanayo aw wajabat lahu nnaar ama naarta ayaa u waajibta buu nebigu uhi calayhi salaatu wasalaam marka dee dadku mimbarkii nebiga ma wada haystaan kii nebiga haddaynu weyne keenun baynu ag joojin odaygiiyo islaanta isxariifiya ama ka dhaar beena isu soo taagan baabu alxalifi bilandaad waa dhaar lagu dhaaranaya nidadka macnaa nidkigu waxa weeyaan asnaamta nidkigu waa shirki wax shirki ka dhalanaya oo lagu gaaloobayo oo sanama qofka ku dhaarta marka arrimahan oo kale dee waxay imanayeen ay ka dhacdhacayeen dadkii soo muslimay dee islaamku wakti dhow ahaa oo had iyo jeer dee carabku wixii uu barto waa laga yaabaa inay ka dhacdhacaan carabku wixii uu barto ayaa kusoo noqnoqonaya dadkii islaamay ayaa waxay berigii hore ku dhaaranayeen ayaa ka dhacdhacaya taa waxaynu kaga jawaabayna haddaad isweydiin lahayd odan laata iyo cuse iyo maxaa keene anagu maba lihine rag baa lahaan jiray oo carabku ka sii xadayaa dee weli adiguna waxbaad leedahayoo kaloo aad ku dhaaratahaye iska daa waa lagu sheegaya can abi hurayrata qaala qaala rasuulu llahi sala allahu calayhi wasalam nebigu waxau uhi man xalafa faqaala fii xalifi fii xalfi markuu dhaaranayo yidhaahda wallati wallati walcuza waxaasay odhan jireen sanamyaashooday ku dhaaran jireen qofka carabku sidaa ka xadaad ee muslimkii falyaqul ha yidhaahda laa ilaaha ila allah shirkiga ha ku masaxo gaalnimadii waman qaal ha yidhaa qofka yidhaha lisaaxibihi tacaala uqaamirka kaalay aynu qamaarka firayna ciyaarno falyatasadaq bishay isaguna ha ku masaxo sadaqa u bixiyo marka tawxiidkaa shirkiga lagu masaxayaa dembigana sadaqadaa lagu tirtirayaa dulmigii dulmi wixii lagu qaadan laha haddaad hindistay cadiyo wanaagsan oo khayr laad bixinaysa ilaahay baa ku masaxaya marka halkaa waxaa kaaga muuqday go-aanka xumaanaad go-aansato lafdigeedu dhibkeeda ay leedahay iyo ku dhawaaqeedu baabu fii karaahiyati alxalifi bilaabaa aabbayaasha in lagu dhaarto iyo hooyada geela qoryo xalaalaha waxaasoo dhan qolo waliba waxbay leedahay ay ku dhaarato ama inta ilaahay ka sokayso dee ay caado u leeyihin inay isticmaalaan dhaartiisa waa karaahiya karaahiyadaasina waa karaahiyatu taxriim waa xaaraan uu qofku ku dambaabayo xig taasi waa xukunkii xigmadduna waxa weeye shayga cidda aad ku dhaaranaysa waa cidda agtaada ugu qadaasad badan ee ugu weyn eed ugu qadarin badantay de waa ilaahay kaasina subxaana wa tacaala wamaa qadaru llaha xaqa qadri marka ilaahay qadarin buu inooga baahan yahay qadarinta ugu weyn iyo weynaynta iyo tacdiimka ugu weyn marka cidda ugu adag eed ku dhaaranaysa waa cidda ah waana ilaahay haddii aad waxaa kale agtaada aad ku dhaarato halkii ilaahay baad gelisay bay ka dhiganta can abi hurayrata qaala qaala rasuulu llahi sala allahu calayhi wasalam rasuulku waxau ihi laa taxlifuu biaabaa'ikum walaa biummahaatikum ha ku dhaaranina aabbayaashiin iyo hooyadiin walaa bilandaad shirkiyaadka sanamyaashana ha ku dhaaranina walaa taxlifuu ilaa billaah ilaahay mooye cid kale ha ku dhaaranina walaa taxlifuu ilaa billaah ilaahay mooye cid kale ha ku dhaaranina ilaa waantum saa walaa taxlifuu billaahi ilaahay ha ku dhaaranina ilaa waantum saadiquun idinkoo run sheegaya mooyaane adigooy runkaa tahay aada hubtun baad ilaahay ku dhaaranka adigoo ciyaarayana ilaahay ku dhaaran adigoo been ay kaa tahayna ilaahay ha ku dhaaran taasina xadiidku waxa uu kuu caddeeyey waxa aad ku dhaaranaysaa sida qoraxda ah ama laydhkaa waa inuu kugu cadiy haddii maalkaagiioo badanba ha ahaadee shaki ku jiro qofka kala dhaarso haddii shakiba soo galo oo runnimadii wax aad ka shakisantoonu ku caddayn madmadow ku jiro iska daa adugu aadaab ulxalf waa kaa dhaarta aadaabteedu waa noocaa weeye innagana haddii la idhaha dad badan wallaha mar laga yaabaa inuu iska maro laakiin qoor iyo xalaale iyo xilafur iyo geeloodoo la qaaday iyo waxaa ama dumarkana haddii la idhaahdo waa ti aad dhali weyda ama makaanku kaa soo dhaca marimaygu muwatu kaa soo dhacaba haddii loo raaciyo qaar baa wallaha marayo laakiin kaa ka joogsanaya laakiin dee loo yeeli maayo oo la odhan maayo kanay ku joogsanaysaa ku dhaare shabakadii la diilay adaa sii gelaya dee waxa weeya jahli baana intaasi tilmaamaysa waa qofkoo jaahilah oo aan garanaynin waxaan hor yaala miisaankiisa can cumar bni khadaab ana rasuula allahi sala allahu calayhi wasalam adrakahu cumar buu nebigu soo gaadhay socod baa lagu jiraa iyo safar wa huwa fii rakbin jamac buu la socdaa rakbigu waa jamac wa huwa yaxlifu biabiihi aabihii buu ku dhaaranayaa aabbahay waa tan waaye iyo hooyaday dumarkaa inaga ku dhaartay laakiin ragga carabtaa ku dhaaran jiray fa qaala nebigu waxau ihi in allaha yanhaakum wardadii how ilaahay wuxuu idiin diidayaa an taxlifuu biaabaa'ikum in aabbayaashan ku dhaarataan faman kaana xaalifan qofka dhaaranaya falyaxlif billahi aw liyaskut ama ilaahay ha ku dhaarta ama ha aamuso ha aamuso dhaarba ha ka aamuso hadal xaaraan oo xunna ha ka aamuso laakiin sukuut caama maaha oo sukuut dee wixii khayra lagaaba aamusiinaye dhaarta xun iyo iyo sharka ha ka aamuso wey marka aadaabtii waa nooca weeye xikmadda iyo sirtana waa inaga hore usoo aragnay can cumara radia allahu canhu qaala samicanii rasuulu llahi sala allahu calayhi wasalama naxwa macnaah xadiidkaa horoo kale macnihiisu sheegay ilaa biaabaa'ikum buu gaadhsiiyey wa fii ziyaada qaala cumaru fawallaahi maa xalaftu bi haada aabbahay mar dambe kumaan dhaaran buuri daakiran anigoo xusuusan ama daakiran anigoo sheegaya oo markaa curinaya hadalka walaa aairan iyo anigoo xikaayoonaya xaakiyan bay ka dhiganta daakir anigoo wixii markaa imika sheegaya aabbahay kumaan dhaaran anigoo qof kaloo aabbihii ku dhaartay ka sheekaynayana hebel baa aabbihii ku dhaartay oo caynkaa yidhi mana odhan xataa afkaygaba ma soo marin buuri marka daakir isagaa xusay xaag aairna waa waa aar waa xaakigi wey aw aharatin min cilm anigoo cid ka xikaayonaya labadaba halkaasaan ku xidhay taasina wuxuuna ka turjumaysaa sida dhaqsaha ah ay u qaateen asxaabtu amarka rasuulka sala allahu calayhi wasalam iyo sharciga qofkana diinta waxay ka dhab tahay markuu kolkiiba si daacadoo deg dega u qaato hadduu deg deg u qaadan waayo daacad kama aha wey diinta raaciddeeda qofku xaaraan buu waday waxaa loo sheegay waxaasi inuu xaaraan yahay maalintaa waa inuu joojiyo hadduu sii wado wixii maalintaa ka dambeeya looguma cudur daaraya inuu jaahil yahay caamo kasta ha ahaado waxaa shareecadu waa iminka balwaddaa matalan ka soo qaad balwadda aynu isticmaalay qaadkiiyo sigaarka qofkuu ka baacmusharaynayay waa loo sheego waxaa la yidhi waxaas go-aankiisii sharciga ahaa waa caynka ah maalintaa loo sheego wixii ka dambeeya xoolihii uu ka kasbayna waa xaaraan cunidii iyo iib mid kastoo uu sameeyana ilaahay wuu u cadaabaya ilaa xukunkii sharciga ahaa buu ogaaday intaa wixii ka dambeeya u canaatamay canaad buu intaa wixii ka dambeeya u dhab u bareeray oo tusaale un can sacd bni cubayda qaala samica bnu cumara rajula yaxlif cabdillaahi bnu cumar baa maqlay nin dhaaranayo laa walkacba ila wawda waa waaw lqasam laa walkacba laa waxaas ma jiro walkacbati baan ku dhaartay kacbadaan ku dhaartay faqaala lahu bnu cumar cabdillaahi bnu cumar wuxuu ku yidhi inii samictu rasuula allahi sala allahu calayhi wasalama yaquul war anigu nabigaan maqlayoo leh man xalafa bigayri illaahi faqad ashrak qofka ku dhaarta cid aan ilaahay ahayn shirki buu ku dhacay gaalnibuu ku dhacay buu nebigu uhi calayhi salaatu wasalaam marka hadday caqiid ahaan ka tahayna waa kufrigii weynaa haddii afka iyo waxa ay ka tahayna waa kufrigii yaraa ama shirkigii yaraa labadaasay culimada ku sheegeen laakiin kollayba dee nebigu idlaaqay oo qofkuba hadduu u badheedhay waxaan ilaahay ahayn inuu ku dhaarto halkii ilaahay dhigo shirki buu sameeyey buu nebigu uhi dee shirkina wax sahlan maaha iyo gaalnimo marka waajibku waa inuu qofku ka fogaado un idan dee baabkani mabaaxid badan buu leeyahay oo fiqiga laga hadlee mabaaxidkiisa waxa weeye maxaa lagu dhaaran karaa maxaa lagu dhaaran karaa yamiin qofka loo tixgelin karaa markuu asmaa'ada ilaahay iyo sifaadka ilaahay ku dhaarto qofku waa taa kacbadii waayo nebigu bilaahi buui ilaahay magaciisa iyo sifadiisa wey asmaadiisa biasmaahi wa bisifaati marka tiiba halkan dee bigayr illaahi maa xalafa billaahi walaa biasmaa'ihi walaa bisifaat midna kuma dhaaran waxyaabihii kale markaas aynu arkayno yamiin ma noqonaya waxyaabaha qaarkood oo dadku ismoodsiiyaan baynu arkay baabun fii karaahiyati alxalifi bilamaana iyadoo amaanada qofku ku dhaarto amaanada ayuu ku dhaartay can buraydata qaala qaala rasuulu llahi sala allahu calayhi wasalam rasuulku waxa ihi man xalafa bilamaanati falaysa mina qofka amaanada ku dhaartaa naga mid maaha ma hiya alamaana in allaha yaamurukum an tu-aduu lamaanaati ilaa ahliha ina caradna alamaanata cala asamaawaati waalard amaanadu waa waajib waa faradun min almafruudaat shay farad ah un weeye ilaahay sifadiisii iyo asmaadiisii midna maahee waa waxyaabuhu dadka ku waajibiye weeye marka aadaabtiibuu khilaafay dhaarta ayuu khilaafay marka waxa ui waxaan ku dhaartay ammaanadaan ku dhaartay ammaanada ilaahay wax kastoo sifada ilaahay iyo magaciisa ahayn halkaasay ku hadheen marka xalaftu biاlamaana uqsimu biاlamaana biamaanat اllah halkaasuu dhigay nebigu marka inaan lagu dhaaran karaynin wey saa daraaddeed baa imaamu shaafici in badanoo culimada ka mida waxa uu kaga xoog badan yahay masalada alxalifu bialaaq dalaaqa in lagu dhaarto xilaha ninku inuu xilafur ku dhaarto oo idhaahdo intaasaa dhaari iga tag intaasay gabadhu igaga furantahy haddii aan waxaa yeelo ama haddii aanad hebelo waxaa yeelin isagu waxa uu leeyahay taa lama yidhaahdo hadduu ninku xilafurka noocaasa maro fiihi alxadu waalmancu waxna uu ku tirtirsiyayo waxna uu ku diidayo lama yidhaahdo dhaare waa dalaaq mucallaqa dalaaq wax ku xidhan weeye hebelow haddii aanad waxaa yeelin intaasay xidhayga yihin intaas kal dalqay gabadhu iga furanta ama gabadhu way iga furantay cadad bayuu sheegay marka culimada qayb baa waxay leeyihiin waa dhaar furiin sidaa daraaddeed haddii uu arrinkii socodsiin waayo kafaara gudun buu bixinayaa dalaaqna ma dhicin in badanoo ka mid a culimada saasay ku tegaya sida xanaabiladoo kale laakiin shaafici raggu hormuud u yahay waxay leeyihiin haddii wixii la yeelana wixii haddii uu hirgeliyo sidii uga dhaartay waxba ma dhacayaan hadduu hirgelin waayona dalqad baa dhacaysa hal dalqaa dhacaya ila shardiguu dalaaqa ku xidhay waa la waayay marka tiisaana raajixa waayo maxaynu nidhaahnaa de xadiidkan uu ka duulayaayo sawka nebigu yidhi waxaa lagu dhaaranayaa uun ilaahay dee ma ilaahay buu ku dhaartay dalaaq gabadh buu ku dhaartay furiinkeeda waa masalo fiqiga gashay oo baabulyamiinna taagan baabulagwilyamiin waa qaybihii aynu soo sharaxnay dhaarta qamuuskii baynu soo aragnay muncaqidkii baynu soo aragnay waxaynu arkaynaa yamiinu lagwi can cadaafi lagwi fi lyamiin waxaa cadaa bn abi rabax uu ka waramayaa yamiintan had iyo jeer yamiinulagwiga qur-aanku sheegay qaala qaalat caaisha caaisha waxay tidhi ina rasuula allahi sala allahu calayhi wasalama qaal rasuulki ilaahay baa wuxuu yihi huwa kalaabu rajuli waa ninkao odhanaya fii beyti markuu xaafadiisa joogo kallaa kadaa wallaahi baan ku dhaartay wabala wallaahi wabala wallaahi haa wallaahi sidaa weeye wallaahi inaan isa ahayn wallaahi caynkaa weeye wallaahi hebel maan arag wallaahi maanta caynka erayada noocaasa in dhaaraba looga qasine xaafadda marka la joogo dadku isku celceliyaan ama saaxiibada iyo ehelku ehelkiiyo asxaabtu haa wallaahi maya wallaahi erayada aan dhaarta looga qastin weeye waad cunaysaa raashinka wallahi inaan cunay maya wallahi waa cunaysaa taa yare la isku celcelinayo kale wey dhaarnimo waa ka aynu aayadda soo akrinay markii dhoweyd wax go-aan ahoo qofku dhaarnimo uu isu soo taaganahay carabkay dulmarta laakiin marka meesha yaallaa waxa weeye marnaba in carabka la baro dhaarta ma aha oo hadhowna tii been tahayd baa u sahlanaan karta ilaahayna wuu diiday in carabka lagu badiyo magaca ilaahay iyadoo lagu dhaaranayo walaa tajcalu allaha curbatan liaymaanikum magaca ilaahay ha ku badinina carabkiina idinkoo ku dhaaranaya baabun fi lmacaaridi fi lyamiin baabu lmacaariid fi lyamiin waa sarbeertii dhaarta gelaysay qofkiioo dhaartii uu isticmaala si maldahan ama sarbeeban ama hadoodilan oo wixii waxaan ahayn buu dhaartii udhigaya waxa kale oo soomaalidu ay idhaahdaan dhaar dusmayn ay idhaahdaan markaa kolka had iyo jeer qof uu qof dhaarsanayo wuxuu iska ilaaliyaa inuu u dhaar dusmeeyo markaasuu kalba idhahda sidaa ha igu dhaarto oo sidaa ha igu dhaarto oo sidaa ha igu dhaarto intaa in dhaar dusmeeyaabuu ka cararaya can abi hurayrata qaala qaala rasuulu llahi sala allahu calayh wasalam rasuulku waxa uu yidhi yamiinuka dhaartaadu yamiinuka dhaartaada laguu qabanayaa calaa maa shay dushii bay ahaatay yusadiquka calayhaa uu kugu rumaysanayo saaxibuka qofkaa ishaysataan qofka aa ishaysataan waxa uu kugu rumaysanayo un weeye dhaartu ee waxaad uga jeedda maaha dusmayntaadana maaha haddaad adugu wax kale uga jeedo ama dhaar dusmayso waa isagu siduu kuu rumaystunbay udhacaysa ninkaa waxaan ku leeyahay buu leeyahy lacag caynkaas ahoo doolaro hoos mee lacag caynkaasa baan kule intaasoo lacaga baan ku leeyahay buu leeyahy markaasaad leedahay inaanu shilin igu lahayn dollar buu kugu leeyay moogta ayaa intaa dhaar iga tahy waaye isaguna lacag buu sheegay marka adiguna inaanu shilin igu lahayn ayaad ku dhaaranaysa taa macnaheedu dhaar dusmayn buu qofkii uga jeedaa laakiin noqon mayso kaa uu isagu ujeeday bay noqonaysa ilaahay waa qalbi jire alumuuru bimaqaasidiha arrinka qasadkaa laga eegaya laakiin taasi waa marka ay tahay dhaarta la isku dhaarsanayo si xaq ah dhaarta si baatil iyo gardarro qofka loogu dhaarinayana dusmaynteeda waa la aqbalayaa ilaa sharcigu wuxuu u yimid dadka dantooda bal eeg xadiidkan soo socda can suwayd ibni xandala qaala kharajnaa nuriidu rasuula allahi sala allahu calayhi wasalam meel baanu ka baxno waanu socdaa le annagoo nabiga doonayna wa macanaa waail bnu xujr ninkaasaa nala socday fa akhadahu waail waxa qabtay caduwun lahu qolo ay col ahaayeen ilaa carabi waa isgodab midhan bay hayde qolo godobi ka dhaxaysay baa nin safarkii soconayun bay nin ku dugleeyeen arkani waa kii qoladooda wax naga dishay bay dhahan ka waa ku quusanaynaa fataxaraja alqawmu qoladiibaa waxay karaahiyaysteen an yaxlifuu inay dhaartaan xaraj bay ka dareemeen xaraj war ninkani ma idinka ah mise waa qoladii reer hebel aanu doonayni mase noogu dhaaranaysaan inaanu qoladii aanu doonaynay ahayn raggii baa markaa yabaalay war miyaan ku dhaaran karaynaa ila waa iyagii waa kuwii la doonayay waxalaftu annahu akhi rag waa kala dadaal badan yahay suweed wuxuu yihi aniga ayaa wallo waxaan ku maray inuu walaalka yahay xagee walaalka joogaa fakhallaa sabiila kii haystay wuxuu dee waaya iska tag idinka godibi nagama dhaxayse bal iska kaxaysa haddaba faataynaa rasuula allahi sala allahu calayhi wasalam nabigii baanu nimi faahbartuhu waxaan u sheegay ana alqawma taxarajuu an yaxlifuu inay waxay ka karaahayseen inay dhaartaan waxalaftu annahu akhi ha aniguna walaalkaymiya baan ku dhaartay si aan dhiiggiisa u badbaadiyo qaala markaa nabigu wuxu uhi sadaqta run baad sheegtay aku lmuslim aku almuslimu aku lmuslim inama almu'minuuna ikhwa waa tii nebi ibraahim oo kale haddii habartiisa u idhaa xaaskiisa u idhaa waa walaashi wuu daynayay ninkani daalinka hadduu idhahdo waa xaaskaygiina horey buu ka qaadanaya te isaguna sidan uu nebi maxamed yidhi unbuu isaguna yidhi a ihi caalamkaba dee labadeenna walaalaabu walaaltinimada islaamka ayaan u jeeday buui marka waa dhaar dusmayn waa la dusmeeyey laakiin dee waa xaq weeye oo gardarha lagu dhaarinayay marka xaq lagugu dhaarinayana dusmayni ma jirto wala laysa fiiha macaariid macaariidtu waa sarbeebi ma jiri karto laakiin haddii qofka baadil lagu dhaarinayo iyo xaqdarro dhaar dusmaynta iyo sarbeebta iyo maldahaadu way bannaantay waa makhrajka iyo farajka ay leedahay diintu iyo fahamkeeda iyo aqoonteeda iyo ijtihaadka qofku marka uu isagoo daacada ijtihaado inuu sawaab heli karo geesi ilaahay ma xilo dee ninkan dhaartaasuu ku badbaadiyey ninkan baabu maa jaa fi اlxalifi biاlbaraa'ati wa bimilatin gayri اlislaam baabu maa jaa waa xadiisyada ku soo arooray ee ka digaya fi lxalifi in lagu dhaarto maxay bilbara'a inuu islaamka beri ka yahay diinta kuma jiro inuu qofkii ku dhaarto wa bimilatin iyo diin inuu ku dhaarto hayrilislaami aan islaamka ahayn yahuudi baan ahay nasraani baan ahay kufurtu billaah waxa ay soomaalidu qaarkood ku dhaartaan taa digidda laga digayo ayaa laguu sheegaya maxaa ku kalifaya can haabit bni daxaak annahu baayaca rasuula allahi sala allahu alayhi wasalam taxta ashajara geedka hoostiisuu nebiga kula mubaayacoday ana rasuula allahi qaala nebigu waxau uhi man xalafa bimilatin gayri اlislaam kaadiban bigayri man xalafa bimilatin gayri اlislaam ha man xalafa bimilatin gayri milati اlislaam diinaanta islaamka ahayn qofka ku dhaarta kaadiban isagoo been sheegay inuu yahuudi yahay inuu nasraani yahay saas oo kale fa huwa kamaa qaala waa sidaa uu yidhi te inuu yahuudi yahay buu sheegay inuu nasraani yahay buu sheegay beenna waa kayd wuu yahay beenba ha ka ahaatee wuu yahay waman qatala nafsahu bishayin qofka naftiisa wax ku dilana cudiba bihi yowma alqiyaama kaaw isku dilun baa lagu cadaabaya qiyaamaha walaysa calaa rajuli nadrun qof nadar laguma leh fii maa laa yamliku waxaanu karayn nadarkiina wuu inoo dambeeyaa waxaanad karaynin haysanin cid kale leedahay inaad ku nadarto maya laguguma leh kafaara gud inuu leeyahy in kalena waynu arkay labadani laba meelood oo kale khuseeyaano midna baabkii dilka weeye midna waa baabka soo socdee nadarka maxalushaahidka inaga khuseeya waxa weeye qofkii baa wuxuu ku dhaartay inuu yahuudi yahay nasraani yahay diinta islaamka aanu haysanin waatuu islaamka ka baxaa waxaasuu sheegay beenna way ka ahayd waa run macnaha beenba ha ka ahaatee wuu kaga baxayaa islaamka wey kaga baxaya markaaka waxaa kaaga muuqday alaaatun jidduhuna jiddun wahasluhuna jiddun waa kii xadiidka nebigu ku yihi calayhi salaatu wasalaam waxyaaba dhabtooduna ay dhabtay dheeldheelkooduna uu dhab yahay baa jiray furiinka soo ceshiga iyo guurka waxyaalahaasay ahaayeen gaalnimadiina waa la mid nacuudu billahi hadduu qofkii si gaalnimo ah hadduu si dheeldheela u gaaloobo waa ka boodaya can buraydata qaala qaala rasuulu llahi sala allahu alayh wasalam man xalafa faqaala inii bariun min alislaam waa tan diinta ka baxaa buu leeyay ya kufurtu bay odhan jireen kafartu ila wixii uu ka xarifaya af carabigiina uu sii xarifaya su le kufurtu hadduu yidhaahdo islaamkaan ka baxay fain kaana kaadiban fahuwa kamaa qaala haddii uu run sheegayo been sheegayo waa sidaa uu yidhi weligiiba been ha sheega wuu kaga baxaya wain kaana saadiqan hadday niyad ka tahayna falan yarjica ila alislaami saaliman islaamka kuma soo noqonayo xataa hadduu kusoo noqdo isagoo nabad qabaa isagoo nabad qabaa dee dhaameyjiiyo dhibaataa gaadhay wey ila waa murtade go-aan buu ku qaatay diinta waatan ka baxa markanuu leeya go-aan bay ka tahayba hadduu xataa toobad keeno nabadgal kusoo noqon maayo afadiisii way furantay cibaadooyinkiisii way bureen ila ilaahay baa la in ashrakta layaxbadanna camaluk haddaad gaalnimo ku dhacdo camalkaagii wuu buray dee wixiisii hore masaxmay iskiisad buu mariyey wixiisii hore o dhan cibaadooyinku ku jiray xaaskii cadaag wixii o dhan way bureen markaa dee isagoo nabad gashan soo noqon maayoe isagoo rifan iyo lisan ku dhacay xagga khayrka ayuu toobad keenayaa murtadku ilow ka liitaa kii kale baabu listinaai fi lyamiin daartu waxay leedahay istitna wax la idhaahdo istinahaasoo ah ka dabatuur wax laga daba tuuro iyo lifaaq iyo wax lagu ladho af soomaaliga markaynu eegno wixii hore wax lagu lifaaqo ama lagu ladho oon sidiisii hore lagu daynin ayaa istitna la idhaahdo istitnahaasoo laga dabageeyana macnaheedu waxa weeye inaanu shaygii dhaarnimo loo arkayn oo aanu dhaarnimo u guntamayn can ibni cumara yabluqu bihi nabiya sala allahu calayh wasalama qaal ibnu cumar xadiidkan u wariyey mawquuf maaho isaga kuma gaabna laakiin waa marfuuc yabluqu bihi rasuulkuu gaadhsiinaya wuxuu nebigu yihi man xalafa calaa yamiinin faqaal qofka intuu walla mara yidhaahda in shaaa allah faqad istathnaa wuu soo istinooday can ibni cumar qaala qaala rasuulu llahi man xalafa fastathnaa qofka intuu dhaartay idhaa in shaaa allah fain shaaa rajaca hadduu doono dhaartiibu ku noqon wain shaaa taraka hadduu doonona wuu iska dayn kayra xidfin isagoon ku dembaabayn wuxuu ihi inaan tagoon magaalada ka baxaabaa wallaahiya in shaa allah marka in shaaa allaahuda muxuu uga jeeday ma wuxuu uga jeeday litabaruki aw litacliiq ma inuu ku xidho oo tacliiq buu uga jeeday hadduu ilaahay doonada mise barakaysi bahay hadday barakaysahay tii qofka muslimkii odhan jiray dee dhaartii way guntanta laakiin haddii uu uga jeeday inuu ku xidho doonidda ilaahay bixidiisan dhaari ma jirto waayo yaa ogaanaya inuu ilaahay dooniyo in kale rasuulkaa waxay lagu soo dejin jiroo loo ilaahay u warrami jiraye dee inuu ilaahay doono isagunbuu sheegi laha isna teg cid kaloo loo waxyoonayo nebigina ma jirto ma garanayna inuu ilaahay doonayo in kale marka tacliiqaasi wuxuu kansalgaraynayaa dhaartii hayra xintin ma dembaabin weeye marka hadduu rajaca sii wado iyo taraka hadduu dhaartii iskaga wado iskaga tago hadduu fuliyo haddii aanu fulinin labadaba hadduu magaaladii ka bixiyo hadduu joogo in sha allahu danaa dhaartii banaaday oo kansalgaraysay marka shardiga arrintaasi waa mulaaxada arrintaa hal araada tabaruka aw tacliiq lifaaqaasi waa muhiim lifaaqa kale muhiimiina waxa weye de inaan waxani xaqanaas ahayn ya xaqanaas hadday too uu dhaar dusmeeye ka war oo idhaahdo waxaa in adigu leedahay ma inaan adigu lahayn ayaa wallaahiya in shaa allah qaadigu waxau waar joog joog laakiin dee nin cama hadduu helo uu ka gaadhsiinaya hadduu laakiin ka gaadhsiiyo oo in shaa allahu uu yidhaahdo ma soconayso horeynu usoo marnay waa wuxuu kugu rumaysanayo qofkaad u dhaaranaysa qofkaad weligaaba kun jeer in shaa allahu dheh taa uu kugu rumaysanayo isleeyahy miskiinkan badowga ahi en in shaa allahdu waxay sheegaysaaba war ka haynin taa uu kugu rumaysanayo ayuunbaa hirgelaysa insha allahud adu markay xaqanaas ka shaqayn mayso dhaardusmayntii aan la aqbalin waxyaabahaasoo dhami waa masaa'ilka mar kasta oo nasuu wax sheego nusuus kalaa barbar taala marka waa shay u baahan inuu qofku si waasaca u ogaan karo abwaasha mutadaakhilka aha iska war islaan qayraynaysa waa ilaa haddaad kan u qaadato dee kuwii kalaa kaa lumaya nusuustiina waxay u baahan tahay in la isla akriyo la wada daliishado la jamciyo qowl midaysan laga soo saaro baabu maa jaa fii yabiin الnabiyi ma kaanat sala اllahu alayh wasalam waa maa jaa daliilada ku soo arooray fii yamiin nebiyi nebi maxamed dhaartiisa maa kaanat maxay ahayd ama maa kaanat wixii ay ahayd aya shayin kaanat wixii dhaarta nebigu ay ahayd baa laguu sheegi wallaahi bilaahi tallaahi la garay laakiin sifaad kale oo ilaahay uu leeyahay ayuu nebigu ku dhaaran jiray can ibni cumara qaala rasul wuxuu yihi cabdillaahi bni cumar da-yartii cilmiga badnayd ee ka ag dhoweyd nebi maxamed wey akaru maa kaana rasuulu llahi sala allahu calayhi wasalam ta ugu badnaa ee nebigu yaxlif uu ku dhaaran jiray bi haadihi اlyamiini dhaartan ay ahayd akaru kowni الnabiy yaxlifu bi hada اlyamiin dhaarta ugu badan ama ahaanshaha nebiga ee ugu badani wuxuu ugu badnaa nebigu inuu dhaartan ku dhaarto laa wamuqalibi اlquluub laa wamuqalibi اlquluub marka laa waxay jawaab u tahay wax hore oo uu deerifaynayo laa arrinkaasi sidaa ma aha laa w waxaaiy waxa hala joojiyo ma fali kartid waa muqalibi quluub baad ku dhaartay marka sifooyinka ilaahay bay ka mid tahay oo xadiidkana uu sugayaa inuu ilaahay yahay muqalibu اlquluub yaa muqaliba alquluub muqalib اlquluub waxa xarakada bedelaya kolba wixii ka horeeya markay nidaa tahay yeedhmo tahay ila waa munaada mudaafe yaa muqaliba alquluub bifatxi lba markay baabulxalf dhaar tahay dee xuruufulqasamkii mid ka mid a maraya waa muqalili lquluub baabun fi lqasami hal yakunu yamiinan qasamku dhaar miyuu noqdaa macnaha waxaad isweydiinaysaa oo qasam iyo yamiin yaana isku mid ahayn maya aqsamtu iyo uqsimu oo aan bilaahi wadanin keligeed dhaarnimo miyaa loo tixgelinayaa ilan waxaynu waxaa lagu dhaartaa ilaahay magaciisa soomaa iyo sifaadkiisa uqsimu keligeed midna haddaanay wadanin oo bilaahi iyo biraxmaan iyo birabbi alcaalamiin iyo wax aad ku lifaaqday aanay jirin lafdulqasam keligii haddaad marto oo aanad sifadii ilaahay iyo magaciisii carabka marinin dhaar miyay noqonaysaa mise maaha waa masale khilaafiya jawaabteedii waad arkay can ibni cabaasin ana abaa bakrin aqsama cala nabiyi sala allahu calayhi wasalam abuu bakr sidiiq baa nebiga dhaariyey faqaala lahu nabiyu laa tuqsim markaasuu nebiguna ku yidhi ha idhaarinin waxba ha idhaarinin marka ereygaa isaga ahi dhaar miyuu yahay mise maaha xadiidkan dambaa sii fasiraya kan kani hore waa duuduub sidee buu abubakar nebiga u dhaariyey xadiidkan dambaa ayaa soo fasiraya can ibni cabaasin qaala wuxuu ihi kaana abu hurayrata abu hurayre wuxuu ahaa yuxadisu wuxuu sheegi jiray abi hurayre anaa ibna cabaas baa abi hurayre ka warinaya de asxaabtu way kala warin jireen xadiidka ila waa kala cilmi badnaayeen abi hurayre wuu ka xadiid badnaa ibna cabaas isagoo loogayo waktigu islaamka ahaa inay koobnay taasi waa fadli ilaahay marka ibna cabaas baa kasii qaadanaya abi hurayre xadiidkii abi hurayre wuxuu sheegi jiray ana rajulan ataa rasuula allahi sala allahu calayhi wasalama faqaal nin baa nabiga u yimid oo yidhi inii ara leyla anugu xalay ru'yaan arkay xalay unbay ka dhigantahay ama alleyla caawa de waa xalay fadakara ru'ya ru'yu sheegay ninkii facabaraha abu bakr markuu manaamkii ninkii sheegay nabiguna calayhi isalaatu wasalaam kolkuu asxaabta tukiye salaada subax buu odhan jiray kumaa manaam arkay si ummadda uga faa'ideeyo haddaanay manaa manaam aragoo isagu arkayna isagaa u sheegaya aqoon iyo xiisad muhiima oo la kala qaadan jiray bay ka mid ahayd bacda salaati subx qaaliban markaasaa fa abubakar baa yidhi aniga ii dah alcabiro bal waa yawad buuri isaguna wuu istijaabinaya mucallinka hortiisa in la isku tijaabiyaana ceeb ma leh fa cabaraha abubakr abubakar baa u saaroo cabiray faqaala lahu nabiyu nebigu markaa wuxuu abubakar ku yidhi asabta bacdan wa akhda'ta bacdan riyada qaar waad waafaqday qaarna maad helin waad ku gaftay sidaasuu ugu jawaabay taasina wuxuunay xusaysaa uun dee manaam marka la yidhaahdo waa lagu kala duwan yahay xagga ilhaamka ilaahay iyo khibradda uu qofku u leeyahay tacbiiru ru'ya adilada qayb lagu qiyaasaa qofku waa inuu cid cabirto mararka qaarkood cashare ka soo qaatay aafaaqdiisa iyo aragtiisu inta ay la-eg tahay iyo ijtihaadkiisu bay noqon qayb waad heshay buui qaybna waad gaftay faqaala marka abubakar wuxuu uhi aqsamtu calayka waxaan kugu dhaariyey yaa rasuula allahi aqsamtu calayka waan ku dhaariyey yaa rasuula allahi biabii anta aabbahay ilaahay ha kugu furta e latuxaditannii waxaad ii sheegi doontaa ood ii warramaysaa ma aladii akhda'tuka aan ku gafay ii sheeg waan ku dhaariye faqaala lahu nabiyu laa tuqsim wuxuu yihi waxba ha dhaaranay markaa intaasun buuri marka ereygan qasamka ilaa iminka bilaahi lama socoto ma dhaar buu noqonayaa mise maaha aimada qayb ka mida waxay leedahay kol haddaan laf lafdigii asmaadii ilahay iyo sifaadkii la soconin dhaar ma aha qaybna waxay leeyihiin maya waa dhaaro dee waa ka nebigu yihi ha dhaaran dee kafaaragudiyo waxba toona ma sheegin rasuulku sala allahu calayhi wasalam taasaa muujinaysa inaanu dhaar ahayn sida madhab shaafici oo kale ay qabaan waxay ku leeyihin lam yadkur isma allahi walaa sifata lidalik lafdu lqasam laa yakunu yamiina dhaar ma noqonayo baabun fii man xalafa calaa طacaamin laa yaakuluhu waa qofkii oo ku dhaarta raashin inaanu cunayn haddii uu u arko inay wanaagsan tahay inuu cuno wuu iska cunayo kafaara gudkiibuu bixin doonaa waa inoo soo socdaa baab odhanaya mar kastood dhaarato wixii khayrku ku jiraad yeeli hadday tahay dhaarta ka tegiddeedii iyo samaynteedii kafaara gudna waad bixin can cabdiraxmaan bni abi bakr radia allahu canhu qaala wuxuu yihi nazla bina adyaafun lana waxaa nagu soo degay marti aanu lahayn haddaanu reer abubakarna qaala wuxuu hi wa kaana abubakrin abubakar sidiiqna wuxuu ahaa yataxadau cinda rasuuli اllaahi salى اllahu عalayhi wasalama biاleyl nebiga ayuu agtiisa ku soo sheekayn jiray habeenkii aakhir alamba ayuu ka soo qaadi jiray nebiga uu la soo gurinaya wuu kusoo kallahaya marka dambena uu la gurinaya arrintaasina waxay muujinaysaa bacdalcishaa'iga in la sii sheekaysan karo haddii wax wanaagsan ama xadiid ama cilmi ama khayra lagu sii lasii wado ila waa tii la diiday bacdalcishaai in la sheekeeyo soome waa la soo sheekaysanayay nebiga cishaa'iga dabadii waa la isku raagaya waa cilmi iyo khayr bay wadaan iyo xikmad fa qaala markaasaa wuxuu yihi laa arjicanna ilayka yaan kugu soo noqonin cabdiraxmaan o aabo xataa tafruqa jeerood dhammayso min diyaafati haaulaa'i kuwaa sooriyadooda wa min qiraahum iyo martigelintooda waa isku macno adiyaafa waalqira waa martigelin iyo sooryo ayuun baynu inaguba nidhaah wuxuu yihi waxaan markaa wuxuu isu miisaamay martidii iyo muxaadasada rasuulka markaasuu yihi martidana inanka u qayli adiguna nebiga la soo guri yaan rakaaga warkeeni fa ataahum biqiraahum sooryadoodii iyo cashadoodii ayuu u keenay inanku martidii faqaaluu waxay yidhahan laa natcamhu wallaahi inaanaan cunaynin xataa ya'tiya abubakr ilaa uu abubakar yimaado waar meesha ninkii u weynaa haddaanu noogu sheekaynaynin cunnada iyo sooryada dee adeer noo dhandhami maysa inankaagan yaritaad soo dhigtaa bay idhaah markaa dee iyaga laftigoodan dhaqankii carabta ee karamka iyo aadaabtii ayay markaa raacayeen fa jaa'a markaasuu abubakar yimi faqaala wuxuu uhi maa facala adyaafukum martidiinnii maxay yeeleen ma casheeyeen reerow abubakar baa reerkiisii weydiiyey afaraqtum min qiraahum sooryadoodii ma u dhammayseen hadalkuu ku celiyey qaaluu waxay yidhaahdeen reer abubakar laa maya qultu waxaan idhi buuhi qad ataytuhum biqiraahum cabdiraxmaan baa yidhi in abubakar dee waan u keenay cashadii fa abo way diideen wa qaaluu wallaahi laa nadcamhu xataa yajiya waxay yidhahdeen cuni mayna ilaa odayga yimaado fa qaaluu martidiina waxay yidhaahdeen sadaqa run buu sheegay qadataan aabbihi cashadii wuu noo keenay faabaynaa xataa tajii'a annaguna waanu diidnay ilaa aad timaaddo inaan cunno bahashu saasay ku baarixi garawda qaala markaa wuxu uhi famaa manacaku oo maxaa idiin diiday oo cashayn weydeen qaaluu waxay idhaheen makaanaka dee joogitaankaaga joogitaan la-aantaada noo diid makaanaka nadlubu makaanaka dee waxaanu doonaynaa joogiddaada ma cidlaanu wax ku cuni karaynaa xadiidku de saxiixaynkana oo ku sugay qisada bukhaari baa sii dheeraydbe markaasuu iyagii habaaray oo inankiibu jaddaca uu u kala sankiiyo dhagaha allaha ku gooyo inkaara kugu dhacdo inankiibu u kala tiriyo la dagaalamo eriyey iyagiina wuxuu ihi cuna alla idinma calfe intuu ku xanaaqay iyagiina wuu soo gaabiyey markaa intanuu ka soo qaatay wuxuu uhi wallaahi laa acamhu laylata ilo wallaahi inaanan cunaynin caawa ya qaala faqaaluu markaasay idhahaan wanaxnu wallaahi laa nadcamhu xataa tadcama wallaahi inaanaan anaguna cunaynin ilaa aada cunto waa la isku cadcadaaday qaala wuxuu uhi maa ra'aytu fi shari ka laylati qad waxaa odhanaya markaa cabduraxmaan maa ra'aytu maan arag fi shari xagga balaayada ka laylati caawa oo kale qad weligay in abubakar yidhina waa iska suuragal abubakar baana marka xagga hadalkan dambe loo eega u yar dhowaan karta waa ay iyagaa isweydaarsanayay maa ra'aytu maan arag buu ihi abubakar fi shari balaayada ka laylati caawa oo kale qad weligay wallahi inaanan weligay arag caawa caawo caawo caawo ka balaayo badan aniga iyo dad marti ahaa baa isku dhalaalnay wallana meeshii wuu yimi dhan waliba way soo oodme iyana tanaasuli waaye ana ana dhaartay dayfkiina waa qadoodi war balaayadani gu habsatay waa maxa qaala markaasaa wuxuu ihi xal buu keeno qaribuu dacaamakum warba iska soo dhaweeya cashadiina annagaa tanaasulaya qaala wuxuu ihi faqaraba dacaamahum raashinkoodii buu soo dhaweeyey faqaala bismi illaah fadacima wadacima intuu cunay bay cuneen ila wuu ka neefiyey isku dhalaasheen fa ahbartu fa ukhbirtu waxaa la ii sheegay markaa cabdiraxmaan baa odhanaya waxaa la ii sheegay annahu aabbahay abubakar asbaxa inuu waaguu baryay ila isaga oo ku kala cadhooday inanka faqalaa cala nabiyi sala allahu alayh wasalam nebigu ku kalaay fa akhbarahu rasuulkiibuu u sheegay biladii sanaca wa sanacuu kay sameeyeen iyo kuu sameeyey iyana way dhaarteen annana waanu dhaarnay waxii o dhan qaala markaa nebigu waxau uhi bal anta abaruhum wa asdaquhum adigaa u samafal badan oo u run badan bal tooda iska daayo anta adigu abaruhum ka waxaa tay ugu biri badan ee ugu samafal badan wa asdaquhum uguna run badan ama dee wixii xaqa ka run sheegay ayaa tahay wa fii ziyaadatin waxaa taalay qaala wuxuu uhi walam yablugnii kahaaratun cabdiraxmaan baa yidhi waxaa la ii sheegay inuu subaxii odaygu ku kallahayoo nebiga hadalkaa ku yidhi oo nebiguna sidaa ugu jawaabay laakiin la iima sheegin inuu nebigu kafaaro faray kafaaradu markaa dee cilmi ahaan markeeda hore yaan u sheegin be waa masalo macruufa bay hayd xagga dambeaynu ku arki doonaayo dee inuu iminka ku yamiintan dhaartan kusii adkaysto iyo ina uu ka tanaasulo samafalku wuxuu ku jiraa inuu ka tanaasulo laakiin kafaara gudkii wuu daba yaalaa baababka dambaynu ku arki doonaa wixii samafal ad samee wakafir can yamiinik dhaartaadana ka kafaaro gudo sidii mistax ninkii la odhan jirayda inaanu wax siinaynin markuu abubakar ka dhaartay ilaahay uu ku qabsaday dee dhaartiisii wuu ka kafaaro guto ninkiina biilkii wuu siiyey oo biilkii wuu qoray marka ka fujin mayso ogaan la-aanta cabdiraxmaan aabbihii aanu ogaanin in la faray kafaaro kafaaradii meesha kamay saarine kafaara gudkii qofkuu la imanayaa haddii uu shay dembiya ku dhaartayna oo aan khayr ahayn oo shar ah dhaartiisii fulin maayo ee sida khayrka ah buu samaynaya dhaartiina uu ka kafaaro gudanaya waayo nimankan martida ah in wax lala cuni waayo oo la sooriyeyn waayo oo cadhadaa lagu kala tagaa waa muqaataca manaa qaiica ayaa meesha iyo waxa dhibaataa taala marka dhibkii o dhan buu ku xaliyey waa kaa nebiguna ku hambaliyey samafal iyo sirqi labadaba uu qiray nebigu calayhi salaatu wasalaam asdaquhum anta sidiiq adigaa ugu run badan xaqaad ka run sheegtaa samafalkiina waad samaysay sida iyagu u adkaysteen qalad bay ahayd adigu laakiin si aad u tanaasulsaa saxa marka halkaa waxaa kaaga muuqday baabku wixii uu ka warramayay oo ah qofka ku dhaarta wax dembiya inuu sameeyo ilaan dadkan oo la gooyo oon wax la siinin waa dembiye inuu ka tanaasulayo oo sidaas sax uu samaynaya markaa wixii uu ka dhaartay kadibna kafaara gudkii bixinayo wallahu aclam